aabaad yani laba isla dhaartaan nahay alla shay ilmaadeeranahay waa sida dareenkaaga wallaahi walaalow haddee waxaanba ku dhibtoonnay aada ugu dhibtoonnay three days waxaan ku dhibtoonnay meydkeeda lasoo bixideeda yar walaalkay aaday odayaal badan oo celdooreed jooga oo oo odayaashii transborterka oo dhan aan laba maalmood ku noqnoqonaya sabtidii ay tageen waa loo soo diiday markaan yarkaan shiino iyo communitiga isliyan raadiyey communitigan shalay u sheegnay nuuradiin iyo dadkii iyo idaa- ma- madaxdiyaa la ogeysiiyey markaas saasaa naloogu soo fasaxay meydkii marka meydkeedan ku dhibtoonnayba ilaa iyo jimco sabti waa aadnay shalayna laba gaari oo laanguruusar eldoret ka baxdo meesha tagtay oo odayaashii oo sidaas loogu soo fasaxay marka inta wax ka dhadhamaynay oo nairobina laga kaalmeeyey marka dadkaas waa iska dayacan yihiin kuwa xagga jira gabadhaana tiyaa loo timid waaba dhimatay ardayda keed kambaalay wax ku baratay oo jaamacad uga baxday sawiradeeda waxeedi waa haynaa alyankeedi waa haynaa nagu nairobaan degannahay way timid xoogaa bay joogtay kambaala looga yeeray kambaaladii way saas ugu noqotay hadda u socotay waan ku fahmay iyada marka laga soo tago dadka kale ee dhibaatadan ay soo food saartay ma ehelkaaday ka mid ahaayeen mise waa un dad wada safraya maya maya ani gabadhan bisan adeer u ahaa een, dadka kale waa wada safrayan gaarin noo haaba waa kambaalo dadku badanaa sharciya iskama haystaan oo gawaaridan noohada ay qaataan noohada marka mindhaa jidkiibay ka dhuntay meeshaasay gashay marka een, waxa waaye sidaasaa dadkaas dadkaas oo dhibaata ku dhici jirtay mindhaatuulada iyo dadkii xataa booliskii markay yimaadeen waxba u qaban waayen gabadha booliska hoostiisa kala baxeen marka bigjaradii wixii waa haynaa marka dadka kaleeto afar waa walaala oo lix qof oo isku mid waa one fa- ee, waa isku tribe laakiin maxaa ka jiro warbixinadii sheegayey in dadkan eh, dhibaatadan ay gaartay ay ka soo jeedaan dhanka galmudug Ee, annaga adeer u ah abeed iyo garow way degan yihiin laakiin jaamacaday kambaale ka dhammaysay dhalinyaradan kalena sida la ii sheegaani ma aqaan laakiin iyaga laftirkooda waxaa naloo sheegay nairobi qaar inay wax ku barteen oo deganaasho lahaayeen oo nairobi ay jaamacaday wax ku dhigteen sida la sheegaayo wararka aan maqlay laakiin xaqiiq ma hayo waan ku fahmay Marka- eh, adoo raalle eh, waxaan rabay inaan xaqiijiyo sawiradii la faafiyey iyo waxyaabihii bulshada isla dhex maraysay waxaa ka mid ahaa in eh, dadka la dilay ay ku jirto hooyo carruurteedana wax la gaarsiiyey maxaa noo xaqiijin kartaa wallaahi hooyada ma aqaan kolley dadkaas dumarku saddex iyo afar meelahaasay ahaayeen laakiin sawiradaba annagu waa haynaa saddex dumar waa arkaayey niman laba nin oo madow iyo gabadheenaasaa la dilay inta kale way nool yihiin laakiin laftirkooda xataa weli daryeel fiican ma helin isbitaalkaa lagu hayaa sida la iisoo sheegay waana lagu ilaalinayaa baan maqlay dadkii u tegay oo u dirnay oo eldoret laba mar odayaal baa ka tegey oo ganacsatadii soomaaliyeed oo transborter ka ahayd laba laangurisar qaateen darraad sabtidii way tageen meeshii dadka lagu laayay iyo meel walba iyo askartay la soo kulmeen gabadhan iyada geeriyootay ee ehelkaaga ka mid ah allah u naxariista laakiin haddii la idinla wadaagay eh, baaritaan meydkeeda lagu sameeyey maxaa la idin sheegay gabadha maanta itaan annaga hadda aan aragnay xalay shalay maqribkii waxaa kasoo qaadan toddoba saac xalay la keenay gabadha xataa hadda waa la dhaqi waayey waxaa ee, lagu suubiyey maaragtay jirkeedu waa guban yahay marka waxaa lagu suubiyey bahalka la yidhaah macnaha een, waa booraysi la loo suubiyey ee, ee, maaragta hadda dhaqideeda xataa Iyagoo la yacni siduu taabsiyo qaar ka wax u mid gaaray waxyaabo muuqda oo qaabkii loo dilay iyo wax ay dhakhaatiirta idinla wadaageen miyaa jira ah. wallaahi bigjaradiyaan haynaa